kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeeni toddobaadkan ee qurbe barnaamijkan oo aanu ku soo qaadano soomaalida dibadaha joogta iyo waayahooda ayaan toddobaadkan ku waraystay cabdiraxmaan cabdilaahi dhegaweyne oo ku sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts cabdiraxmaan oo qurbaawi ahaa muddo dheer ayaan xubintan ku weydiiyey bal waxa ay ku kala duwan yihiin soomaalidii hore ee qurbaha u iman jirtay iskuullada iyo soomaalida dambe ee dantu ku kaliftay inay qurbaha yimaadaan
dadkii waxa weeye dadkii aamin dara iska jirta dadkii waxaa ku dhacay waxaa la yidhaahdaan buufiska iyo maarata oo ah trauma lagu yidhahda psychological trauma marka de dad wax kastoo ay haysteen ama ha yaraato ama ha badnaato mar keliya oon ma garanay welina maaragtay meelaha qaarkood dalkii dee weli holcayo oo dagaaladii iyo rafaadka weli ka socda marka waa joogaan waddanka waa dadku waa dadaalayaan in waa horumar bay samaynaysaa inay maaragta wallahi way la qabsan laadahay inkastoo in badan joogeen still waa la qabsan lahayn xataa marka ha intaasun baan anigu odhan lahaa faraqa u kala dhexeeya waa intaas wey wanaagsanano qabsadana wuu helaya kii doonayan wuxun dhex galaana wuu helaya qofku isagaa choice kale isagaa maaragtay qof sanka wax laga soo gelinaya mukhaadaraadka iyo waxyaabaha xun iyo wixii waddankiiba waa yaalaan kaas ma wada galaan marka in ta badan anigu horta magaaladan iyo agaarkeedan ogahay gobolkan maaragtay massachusetts iyo new england area dadku hawlahaas cayo especially dhalinyaradu aad bay uga yartay waxyaabaha maaragtay ku jira kuwa kuwii meesha qaxooti ah hadda waaba jaamacadi waa dhameeyeen way shaqaystaan ya guriyay iibsadeen waa wanaagsan waa dadaalayaan in aan taas samaynno waa jirtaa marka haddaan kusoo yaroo noqdo waxay ku kala duwan yihin bilmatal annaga qolonkii hore dee waxbarasho baanu in markaa noqonaan doonayna ma garanaysaa iyagu laakiin hadda de way ogyihiin in meel ku noqdaan aanay jirin baryahan oo marka waxoogaa waxaad moodaa in maaragtay business iyo baacamushtari iyo guri iibsi iyo dee deegaan wadankii ay degaan ma garanaysa oo waa waktiga ay noqon doonaan ee nabadi wadanka maarata ka imaanaysa ma ma oga annaku waktigaygii maalin walba waa sii socona waxaa islaa beritu maa noqonaysaan saada maa noqonaysaan ilaa dhowr iyo labaatan sana kugu gaadha waxyaaba badan oo meel kastoo la tago dee wax wanaagsanna waa laga waa laga qaadan karaa waxuna waa laga qaadan karaa waxyaabaha wadankani ku wanaagsan yahay markay noqoto dhaqanka iyo bini aadanku sida isula dhaqmaan iyo arrimaha bulshada runtii ku wanaagsan in laga qaato bal wax uga sheeg dadka ku dhegaysanaya horta dalkan waa dal sharci iyo nidaam iyo maamuus ku shaqeeya waa intaasoo milyan oo ummad oo kala nooca oo kala diina oo kala midab ah oo kala dhaqana meesha wada joogta waxa waxa giddigood wada mideeya oo waddankani uu u shaqeeya waxa sharciga waddanka u yaalla lagu dhaqmo marka qofkii soomaaliga ah ee sharcigaas ixtiraama ee maaragtay nidaamka habka loogu talagalo u mara waxa weeye wallahi opportunitieska ama chanceka uu qofku uu wuxuu doonaya ku gaaraya aad iyo aad u badan yahay de waad aragtaayo imika waa tan tartan baanu ku jirnaa loolanka madaxweynenimada dalka maraykan wi ninka maanta dee wataana barack obama wa ano waxa weye aabihii anoo kale ahaa waa inamadaadoo kale waa inamadaydoo kale exactly ha halka ku dhashay marka yacni qofkii dadaala waa maaragtay sharcigana iyo nidaamkana raaca ee adeegsada aad iyo aad bu janiska maaragtay inuu horumar sameeya u jiraa ma garanaysa waxyaabaha sida ixtiraamka oo kale kala dambaynta iyo waxaa bal absur kala dambaynta iyo qofka oo iyo qof walba sharaftiisa iyo maamuuskiisa qof walba wuxuu qabto iyo shaqadiisa iyo professionkiisa ayaa lagu ciseeyaa moogta ina hebel baan ahay iyo aabahaba geel badnaan jiray waxaas ma jirta iyo ilmaadeero badan baan leeyahay ilmaadeero badan baan leeyahay iyo waxa waxaas congratulation baa lagu odhan waxay ku taqaanay adeeg jirta danta guud aad iyo aad baa wadankan loo qadariya xataa iminka loolankii Hillary Clinton iyo Obama wadayarkii dee sida loo tartanayay laakiin kam ugu dambaysti waa kuwa isku yimi waa tii tiri xisbiga democratic waa waa reer keliya waa family keliya marka waxyaabaha dadku iminka dhalinyarada iyo dadka wadankan in badan jooga waxyaabaha iminka baranayaan ay yaabsan yihiin waa dadkii sidii isu dilayay ee sidii u tartamayay haddana soo kun gacanta is haysta taas bay taas bay garan lahayn mo tani waxaa keenaysa in aqoon darrada iyo iyo maaragtay dadkii aan dad kale aan intan yar ku xeeran mooye aan ummad kale iyo adduun kale aan aragiisa loo dhaqmayo nidaamada soomaaliya xaggeeda markaynu leexano shirkii jabuuti wax ma kala socotaa may wallahi dee intaa waxyaabaha internetka lagu soo qora mooye wax kale oo caynkaasoon u maaragtay dhuun daloolaa ma jirto de mar kastaba anugu kolley halkan aan joogaa de waxaan u rajaynayaa oo khayr iyo in dadku ay isfahmaan ma garanaysa anigu laba kun iyo saddexdii baan martagii magaaladii aan ku dhashay hargeysa odayga aaba aabbahay baa geeriyada naxariisto marka geeridii baan u tegay adoon labaatan sana oo tegin marka dad dadaalaya waan arkay oo heshiiyey oo horumar samaynaya dee soomaalida kalena wax saas silaag baan u rajaynaya laakiin wax kaloo caynkaa ula socda ma jirto
dhegaystayaal intaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii qurbe ee toddobaadkan ilaa iyo toddobaadka dambe waa inoo iyo ismaqal dambe oo xiise leh